إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeene warbaahintii islaamiga ah alfurqaan qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah wilaayada hiiraan ayaa ka warbixisay dagaalo khasaaro badan dhaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka hiiraan dab ayaa shalay ka kacay guri ku yaala suuqa argentiin ee degmada karaan ee magaalada muqdisho khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar ay shilay ku qaaday suufida loo yaqaano timaweynta ee ku sugan magaalada berbera ciidamo ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ayaa waxay qof shacab ah ku dileen deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaystaan madaxweynaha maamulka somalilan iyo muuse biixi oo ah hogaamiyii hore ee xilka ka tegay ayaa dhammaantooda safar uga amabaxay waddanka imaaraadka carabta intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaar garooba isagoo faahfaahsan
الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markaana dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan balse intaanu warka gudagelin dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan qadar kooban oo goosgoos ah warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
على الدنيا بلية مثل شر العصبية ريحها المنتن فاحت marka waa mowqif cunsuriyad ku dhisan alqabalina waa iyaduna waa noocaas oo waxay ka timaadaa qabyaaladu ibliis bay ka soo askumantaa laakiin taa cagsigeeda waxaa ah qabyaaladda qabiil waan fahamnay haddaba qabyaaladdu iyadu maxay tahay
qabyaaladdu waa shay aad iyo aad u xun oo bulshooyinka baabi'isa ummadda kala geysa waa qurun doorshaanka xarwalwaalka waa ka liidataa qabyaaladdu qawaa'ilkan baa heed loo soo diraa lacag soo siinayso huwuu soo gadanaa qabiilkan kale oo walaalahooda ahaa ay la dhacayaan waxaa kaloo qabaa'ilka soomaalida la isugu diray mashruuca la yidhaahdo afar dhibic shan barnaamijkaas yaa keenay etoobiya baa keenta qabyaaladi waa dareen wax duxa iyo daawamo leh ka daran duumo iyo xanuun bulshada way doorrisaa waxay dumisaa hannaan waxay damisaa ilays xaqay la dagaalantaa dulmiga wow hiilisaa colaadan dhulka soomaalidu laga soo bilaabo imaatinka gumaysiga tii ilaa maanta xaqiiqadeedu waxay tahay waa colaad gumaysi abuuray
waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay qurunka qabyaaladda kaasoo soo gudbinaya dhibaatada ay qabyaaladdu ku hayso bulshada soomaaliyeed waxaan soo gudbinaynaa habeen kasta oo ay jimcu soo gelayso xilliga aad dhegaysan jirteen barnaamijka dhuuxa waraysiyada rogaal celiskiisana waxaad maqli doontaan subaxa jimcaha saacaddu markay tahay saddex saac iyo barbarqannimo inshaa allah من قبور الجاهلية ما على الدنيا بلية مثل شر العصبية ريحها المنتن فاحت من قبور الجاهلية فرقت أهل waaliga wilaayada hiiraan ayaa ka warramay dagaalo khasaaro badan dhaliyay oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka hiiraan isagoo waraysi siinaya idaacadda al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan ayaa kaga xog warramay dagaalo lagu dhiigbixiyey ciidamo isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda federaalka iyo mooryanbeeleedka macawisleyda ee uu hogaamiyo cali jeyte kuwaasoo dhacay maalintii shalay iyo maalinta ku xigtay iska horimaadyada foolka foolka ah ee dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan bariga sheekh guuleed ayaa xaqiijiyay in dagaaladii dhacay ay ku hobteen toddobaatan askari oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka tirsan askarta dowladda federaalka saanado militari gaadiid dagaal iyo kuwo kalena ay ku gubeen wuxuuna intaa ku daray waaliga in goobihii lagu dagaalamay ay gacanta ugu jiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cadowga dhib badan baa ka soo gaaray hadday tahay naf iyo hadday tahay maal guud ahaan cadowga hadda inta annaga aan xaqiijinay suuragalna ay tahay in ay ka badan karto waxa gaaray waa toddobaatan iyo shan dhimashay isugu jira dhaawac oo dhimashadu ay tahay inta annaga hadda aan ogaanay labaatan iyo siddeed dhimasho ah bay hadda marayaan inta kalena waa dhaawac hub khaniimo oo laga qaatay waa jira gaadiid oo dadka mujaahidiinta gacantooda soo galay waa jira mid laga gubay waa jira marka inta hadda ay ogaatay wilaayada islaamigu waa intaas cadowga waxaa soo gaaray khasaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku riday oo uu u mariyey gacmaha mujaahidiinta goobihii lagu dagaalamay say u dhan yihiin iyo kuwa u dhowdhowba waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta cadowgu goobaha hadda ilaa shala dagaallada ay ka socdeen ilaa afar goobood bay ahaayeen dhammaantoodna u dhow deegaanka loo yaqaano beera yabaal oo ah qaybta hadda weliba bariga u badan dagaalka wuxuu u badan yahay bariga laamiga intuba ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga waa uu ku jibiyey dhammaantoodna meelihii ay horey ugu imaadeen iyo meelo ka sii fog bay gaareen intii carartay intii dee dhimatay ama meesha ku baktidayna baktigooda meelihii buu yaallaa qaybo ka mid ahna ayagaa qaatay allahna ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxa uu isbarbardhig qoto dheer ku sameeyey sheekh guulaad abuunabhaan gulufka colaadeed ee uu buun kaga dhawaaqay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka kaasoo ka soo bilowday wilaayada hiiraan sheekha ayaa dhinacyo kala duwan ka eegay gulufkan iyo xamladii hore ay ku fashilmeen markii la fiirsho xamladii hore iyo midda hadda maanta ah dhinac markii laga fiiriyo waa isku mid dhan markii laga fiiriyana wax badan bay ku kala duwan yihiin dhanka isaga midka yihiin labaduba waa laba xamlo oo shaytaani ah waa laba xamlo oo xaq la dirir ah waa laba xamlo oo dadkii la baabi'inaya cadowga saliibiga ah iyadoo loo adeegaya dadkii soomaaliyeed wiilashii soomaaliyeed inta caqliga laga xaday sharaftoodii lagu dheelayo naftoodii la baabi'inayo maalkoodii la baabi'inayo dadkii aan wax garanaynin oo dhan la khalday oo halkaas waxay isaga waafaqsan yihiin kulli waa wax wada adeegaya ibliis waxaa kaloo labadaba isku waafaqsan yihiin oo kale waxay ahaayeen laba xamlo oo aan labadaba wax qorsho a lahayn tii horena qorsho ma lahayn tan maanta ana qorsho ma lahan waxa ay ku kala duwan yihiin marka waxaa weeye cadowgu waagaas wax un baa jiray tabar ah hadday tahay saliibiga caalamiga ah iyo wixay ka helayeen hadday tahay ayaga iyo isku duwnaantoodii xoogaa un wax un baa la dhihi karay waxbaa yaro jiri karay ama maanta tan waxa ay ugu duwan tahay waxaa weeye ayada oo waxaasoo dhan ay zero yihiin
si kastaba ahaatee waraysigan uu bixiyey sheekh guulaad abuunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaallo qaraar oo lafajabis ah oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalk ay ka dhaceen gobolka hiiraan kuwaasoo ay soo qaadayeen ciidamo gadaal laga soo riixeeyay oo laisku soo ururiyey wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa lagu xasuustaa inay martigelisay weeraro malaaxiim ah oo dharaarcad lagu jiiray xirooyin fara badan kuwaasoo ay ku sugnaayeen qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawisleyda kuwaasoo markii hore dagaalka ugu dagmaysan dareertayar oo u ballanqaaday madaxweynaha dowladda federaalk kadib markii looga baxay ballanqaadyo badan oo ay u hanqaltaagayeen iyagoo raxanraxan ah oo qorayaashooda ay garawaxsan yihiin waxay isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dab ayaa shalay ka kacay guri ku yeela suuqa argentiin ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa farxaan cali cabdulaahi debkan oo shalay ka kacay guri ku yaala suuqa argentiin degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa ahaa mid aad u xooggan islamarkaana dhaliyey khasaare hantiyadeed oo aad u fara badan debkan ayaa lagu soo warramayaa in markiisii hore uu ka kacay koronto ku jirtay guriga iyada oo ugu dambayn debku uu wada qabsaday guriga kuna sii faafay xaafado kale haddaba waa kuwan qaar ka mida dadkii uu saameeyey debkan oo ka warramaya wuxuu ka bilowday koronto hadda gurigii dhammaanna daamankii iyo ka bilowday macnaha ay u gudbisay wixii ka dambeeyena guriga waa iswada raac marka saas aaweed alxamdulilaah kulley wixii ilaahay qadaro waa ku qanceen meel bannaanka ay deb ka keenaysay meeshii waa sharooteen waa ka tagnay kita haddana meel gadaalay waxay ka keentay deb ka keentay debkii daahiyuu qabatiyey daahi guriguu qabatiyey guriga haddana istoofaa ku jira jikow lahay jikadii u sii gudubtay saas awgeed guriga dhammaan waxba lagama badbaadin waa israac debkan ayaa basbeeliyey dhammaan wixii hanti ahaa ee yiilay guryahaasi oo ay ka mid yihiin mootooyinka labalugoleyda matooro iyo agabyo kaloo muhiim ah wax qadar ilaahay waday ahayn waxa aninka keensana maahay gurigu waa deganaynay qoysas badanay ahaayeen saddex iyo afar iyo odaga iskalahaan ku deganaynay wixii hantiya waa u jeediin maanta waa ku wada hallaabeen aniga hadda qalabaan ku shaqayha waa ii yiilay waa ku hallaabey oo maanta haddii la yidhaaho aan gata la yidhaho shan boqoloo doollar aan lagu helayn ma lahan waa makiinadaha oo mutuleelka lagu jaray iyo waxyaabahaas waa guriga waxaa yiil mootaa tiilay waxaa tiilay haamanaa yiilay khasaaladooyinaa yiil waxbaa yiilay alxamdulilah rabbilcaalamiin haddee naftaayna ka badbaadsanay debkiina saas lagu dilay debkana koronto ka bilow haddaba ma ahan markii ugu horraysay uu dab ka kaco degmada karaan guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir ayaa inta badan waxaa ka kaca dabab kala duwan oo geysta khasaaro u badan mid hantiyadeed khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerar ay shini ku qaaday suufida loo yaqaano timi weynta ee ku sugan magaalada berbera faahfaahinta warkan waxaa inoo akhrinaya mubaarak cumar xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay shinni ku qaaday koox ka tirsan suufida loo yaqaano timiweynta oo ku xadreynayay magaalada berbere ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan war ka soo baxay taliska dabdemiska ee maamulka la baxay somalilan ayaa lagu xaqiijiyey in mid ka mid ah kooxaha suufida timiweynta uu ku nafaayey weerarka ayna ku dhaawacmeen laba kale kadib markii ay shinnidu qaniinyo ku boobtay ciidamada dabdemiska ee maamulka somalilan oo goobtaasi gaaray ayaa bayaankoodan ay ku baahiyeen barta ay facebooka kuleeyihiin ku sheegay in labadii qof ee ku dhaawacmay weerarka shinnada ay gaarsiiyeen isbitaalka weyn ee magaalada berbera kooxaha suufida timiweynta ayaa caan ka ah gobollada waqooyi kuwaasoo ay dadka ku yaqaanaan inay qajiraan islamarkaana muusika ku laaraan xadarooyinkooda ciidamo ka tirsan dowladda xabashada etoobiya ayaa waxay qof shacab ah ku dileen deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay gumaystaan maxamed daahir cali soowa ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan la diyaar ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa waxaa ku sii xoogaysanaya dilalka iyo dhibaatooyinka ay ciidanka xabashida etoobiya ku hayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan dhulkaasi maleeshiyaad ka tirsan maamulka oromiya ee taabacsan dowladda xabashida etoobiya ayaa waxa ay weerar ku qaadeen tuulo ka tirsan degmada qarsaaduuleh gobolka liibaan oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay tuulada haraabatuun oo toddoba kilomitir u jirta degmada waxaana ay ciidanku ku dileen mid ka mid ah dadka ku dhaqan tuuladaasi waxaa dilkan ka horeeyey weerar ay bilihii lasoo dhaafay geysanayeen ciidanka xabashida etoobiya oo ay ku beegsanayeen dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dhulka ku hoos jira gumaysiga etoobiya ciidanka etoobiya ayaa waxa ay waddada u istaagaan dadka soomaaliyeed kuwaas oo rasaas oodda uga qaada dadka maraya waddadaasi oo u badan soomaalida ku nool mandiqadda isla deegaankan ayay ciidanka xabashida etoobiya waxa ay sidoo kale soo weerareen muddo saddex jeer ah iyagoona dhaawacay afar ruux oo shacab ah kuwaas oo laba ka mid a ay xaaladoodu aad u culus tahay toddobaadyadii lasoo dhaafay oo keliya waxa ay ciidanka etoobiya weeraro ay ka geysteen deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay ku dileen ugu yaraan afar qof oo rayid ah shacabka degmada qarsaaduule ee gobolka liibaan ayaa isku dayay inay ku baxaan ciidamada ka tirsan dowladda xabashida etoobiya ee dhibaatada ku haya balse waxaa ishor istaagay maamulka oromiya oo sheegay inay iyaga ka warsugaan warkaan dhegaystayaal fiidimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga hel furqaan madaxweynaha maamulka la baxay somalilan iyo muuse biixi oo ah hogaamiyii horey xilka ka tegay ayaa dhammaantooda safar uga ambaxay waddanka imaaraadka carabta cali aadan xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
cabdiraxmaan cinro oo ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan iyo muuse biixi oo ah hogaamiyii hore ee xilka ka degay ayaa dhammaantood safar uga ambabaxay wadanka imaaraadka carabta si rasmi ah looma shaacinin qorshaha ka dambeeya safaradooda labada hogaamiye ayaa safarku ku horeeyey cinro waxaana la sheegay in xukuumadda imaaraadka carabta ay usoo dirtay diyaarad gaar ah dhanka kale muuse bixi oo shala safaray ayaa isna la sheegay inuu u baxayo dana isaga u gaar ah inkasta oo safarka cinro si aad ah loo qariyey haddana waxay dadka isweydiinayaan sababta isku beegtay safarada labada hogaamiye midna xilka ka degay midna hadda kursiga uu ku fadhiyo
warkii oo dhegaystayaal fiidnimadan aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah el furqaan caawa inagaynta